aynu ku horeyna deegaanka shabeelow oo labaatan kilomitir bariga kaga beegan deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasi waxaana dagaal xoogan oo kadib dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka weerarka qaaday dagaalka ayaa lasoo wariyey inuu sababay khasaare kala gaaray labada dhinac sagaal ruux oo ka mid a dadka deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dagaalkaasi sida ay v o eda u sheegeen goobjoogayaasha halkaasi ku sugan waxaana la dilay shan ka mid a maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarkaasi ku qaaday deegaanka shabeellow sidoo warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq wararka laga helaya deegaanka shabeelow oo qiyaastii soddon kilomitir bari kaga beegan deegaanka bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug ayaa sheegaya in waa berigii hore ee saake weerar ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay halkaa ku dileen ku dhowaad toban ruux oo sida la sheegay ka mid ahaa dadka deegaanka dagaalka oo sida la sheegay soconayay muddo saacad ka badan ayaa waxa uu dhex maray dadka deegaanka shabeelow iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxaana labada dhinac kala gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh maleeshiyaadka ka tirsan kooxda al-shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka shabeelow ayaa u suurto gashay in muddo kooban ay gacanta ku hayaan deegaanka shabeelow hase ahaatee ay kolkii dambe isaga baxeen guddoomiyaha deegaanka shabeelow maxamed ibraahim ayaa v o a uga waramay dagaalkii ka dhacay deegaanka iyo xaaladdu sida ay haatan tahay
adugu annaga waxaan naga dhimatay sideed nin baa naga dhimatay iyagana mayd badanna meeshay uga tageen mayd badanna waa qaateen hadde sidaasa waa u jiraan
dagaalkii aidin kusoo qaaday oo dagaalkaas xoogan oo weynaabada
shabaabaa nagu soo qaaday ha shabaab baa nagu soo qaaday dagaal sagaal saacay nagu soo qaadeen marka waxa weeye rag mayd iyo dhaawacba waa meeshaas waa ka dhacay iyagana waa sidoo kale ku dhacday muxuu ahaa sababta dagaalka dhalisay
waana soo weerareen horta dagaalka dhalan waana soo weerareen shabaab waana soo weeraray warar baa sheegaya in shabaab ay idinka dalbadeen bixinta xoolo loogu yeeray zakawaad arrintaana ay dadka deegaanka ka biyo diideen ma jirta arrintaas maxay noogu yeereen inaad bixisaan zakawaad xoolo loogu yeeray
maya maya zaka isbaanla weydiin zaka isma weydiin waxaynoo yidhaahdeen meesha waa maraynaa waxaan idhi meesha haddaan maraynin meel wadada maran annaga kasoo mari maydin sidaasaa ku mid
waxaa laisu qabsaday waa maraynaa iyo ma maraynaa oo dadka deegaanka ay diideen maxay ahayd sababtaad u diideen ya sababta dadka deegaanka aad ugu diideen inay maraan shabaabku maxay ahayd waxaan ugu diidnay inay maraan waxaan ugu diidnay waxayna naftiya maalba inayna maroojiyaan ay rabeen waxaan idhi haddaan ka maraynin wadda ini diidi mayno laakiin naftayda maalkayga hay ka nabad gasho meeshaan mara waxayna mari mayno inaan la degno aan maaragta dadka qabsano moogiye mari maynayna yidhaah dadka dhintay haddaad nala wadaagtid maxay ahaayeen maxay ugu jireen ma dad waayeela ma dhalinyaradii dagaalamaysay maxay ahaayeen
dhalinyaradii dagaalamaysay iyo dad waayeela oo meesha carari waayey intaba waa dileen
hadda xaaladdu waa sidee
ya xaaladdu waa sidee hadda xaaladda sida waxa weeye hade annaga difaacii aan ku jirnaa inaan difaac arkaysanaan rabnaa iyagiina meeshii waa ka baxeen khasaaraha dhimashada ka sokow maxaa dhaawac iyo maxaa burbur hantiyadeed oo dagaalkaasi ka dhashay
hanti badanna waa ku burburtay carro badanna waa gubeen carro badanna waa gubeen hanti badanna waa ku burburtay hadda dad badan inuu dhaawac iyo dhimashada waa gaareen anu hadda wax ii xisaabana maaha waa weli ma soo aruurin qabiil aan ahayn dhaawaca iyo dhimashada shabaabka ay goobta kaga tageen tira ahaan haddaad nala wadaagtid
dhaawaca afar nin meeshii uga tageen shan iyo lixna waa jiiteen intaan aragnay oo indhihiina aad saarteen
ha haddeer meeshii gagan yihiin maxay ahaayeen dhalinyaro mase dad waayeelah
niman dhalinyaro ay ahaayeen oo xabadaridays
yunis maxamed shaare guddoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka galmudug oo v o a la hadlay ayaa weerarkii shabeelow uu ku tilmaamay xasuuq shacab waxaan xog ku haynaa saakay in kooxihii nabadiidka ay soo weerareen dad shacabah taasoo ku tusinaysa meesha awooddooda iyo quwaddooda marayso dicifnimadooda taasoo ah in dad shacaba oo maataa guryahooda lagu soo weeraro ayakoo og in dee diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda federaalkaba sidii deegaanada galmudug ka maqan loo xorey lahaa taas marka waxay ku tusinaysaa in dadkii shacabka ahaa ayagu ka argoosanayaan aysan aadeen cutubyada ciidamada u diyaarsan xoraynta deegaanada iyo difaaca galmudug aysan marnaba ay horgeleen waxaan ka xunnahay dadkaa shacabka oo meesha lagu xasuuqay oo naftooda naftooda difaacday waa nasiib daro in maantay dad shacab ah weli laynteeda ee dad ku farxayaan
ma waxaa jira hadda xildhibaan dadaallo lagu gurmanayo dadkii saaka dhibaatada u gaartay mar horaa ciidamadu gaareen isaan dareemahayo xogna aan ka hayno welina kuwa kusii qulqulahayaan waana la difaacaya dadkan horena waa loo difaaci jiray si deegaan iyo si qabiilna dadku waa u abaabulan yihiin si maamul iyo si ciidanka xooga dalka kuwii labaatanaadna diyaar bay u yihiin marka abaabul la-aan ma dhacayso mar dambe in gaadmada noocaasa dhacdo deegaanka bacadweyne oo dhaca koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa dhowaan ka dhacay weerar ismiidaamin ah kaasi oo lagu qaaday xero ciidanka kow iyo labaatanaad ay ku leeyihiin duleedka bacadweyne ha yeeshee weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo ka dhaca deegaano hoostaga bacadweyne weerarkii ka dhacay deegaanka shabeelow ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa kooxda al-shabaab waxayna sheegeen in ay ku qaadeen xero ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin halka balse dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in aysan jirin xero ciidan oo halkaa ku taalla dhinaca kale warar laga helaya deegaanka bacadweyne ayaa kusoo warramaya in dhallinyaro habbeeleed u abaabulan ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga caad oo shabaabku ay ku sugan yihiin balse ma jiraan wax faahfaahinno ah oo laga helaya halka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo